bal iminkana fiiri taswiirta ama sawirka afar iyo tobanaad ciise markii la baabtisay kadib waxa uu bilaabay inuu dadka wacdiyo wakhtigii waa uu yimid markii aad rumaysan lahaydeen boqortooyada ilaah oo aad dembiyadiinna ka toobadkeeni lahaydeen maalin maalmaha ka mid a ayaa waxa uu ciise u socday xeebtii galili markaas ayuu arkay niman saaxiibadiisa oo uu garanayey butros iyo andrew waxay ahaayeen walaale oo waxay ahaayeen niman kalluumaysato ah laakiin ciise ayaa ku yidhi waxaan idinka dhigi doonaa kalluumaysadayaasha dadka oo si deg dega ayay markiiba uga tegeen shabaqyadoodii oo ay raaceen ciise ciise waxa uu doortay laba-iyo toban nin si markaasi ay noqdaan xertiisa oo nimankani ciise ayay la joogeen wakhti dheer oo isaga ayay wax ka baran jireen oo waxa uu sheegay in maalmid maalmaha ka mid a uu ku dhiman doono saliibka ama iskutallaabta oo uu dhiman doono dadka dunida jooga dembiyadooda oo dhan oo uu saddex beri ka bacdina uu ka soo kici doono dhimashada ama qabriga haayo maanta ciise waxa uu doonayaa in dadku ay noqdaan xertiisa ama dadkiisa oo haddii maanta ciise masiix aad qaratid inuu yahay badbaadiyahaaga hubaal waa la hubaa inuuku badbaadin doono aad noqon doontid mid ka mid a xertiisa oo waxa uu yidhi haddii aad noqon doonaysid inaad xerteeda noqotid ilow in adigu aad israali gelisid oo aad madax isku noqotid naftaada bal iminkana dhegaysto kitaabka injiilka ah buugga lagu magacaabo marcos cutubka siddeedaad aayadaha soddon iyo afar ilaa iyo soddon iyo siddeed goortaasuu dadkii badnaa u yeedhay iyo xertiisiiba oo wuxuu ku yidhi mid uun hadduu doonayo inuu iga daba yimaado ha is inkiro iskutalaabtiisana ha soo qaato oo ha is soo raaco kan doonayey inuu naftiisa badbaadiyo wuu lumin doonaa laakiin kan naftiisa u lumiyaa aawadee iyo injiilka aawadiis kaasaa badbaadi doonaa waayo nin maxay u taraysaa hadduu dunida oo dhan helo oo naftiisa lumiyo nin muxuu u bixiyaa naftiisa beddelkeeda haddaba ku allaa kii qarnigan dembiga iyo sinada leh kaga xishoodaa aniga iyo hadalkaygaba wiilka aadanaha ayaa ka xishoon doona isaga maarkaasuu aabbihiis kula yimaado malaa'igaha iyo quduuska ah